Ibraahim Mustafa Xamuud Guddoomiyaha tuulada Rakhayle Cumar Guudle oo wareysi gaar ah siiyey warbaahinta Isnaac ayaa tilmaamay in tuulada Rakhayle saameyn xooggan ay ku yeelatay fatahaadaha webiga Shabeelle oo laba xilli beereedyo isku xiga uu ku dhuftay tuulada waxaana xilli beereedkani tuulada kusoo biiray biyo kasoo rogmaday dhanka tuulada Bayaxaaw taasi oo uu fatahaad ka sameeyey webiga Shabeelle anaga dhibaata aad iyo aad u weyn ayaa na gaartay oo ah saameeyaha oo webiga shabeellaha dhexe waxay nagu samaysay fatahaad aad iyo aad u weyn ayay nagu samaysay annaga dalag waxaa nagu dambaysay saddex sano ilaa afar sano ayaan maroynay dalag la-aan tuula raqeel cumar guudle marka alxamdulilah waxaa intaas aa sababay ilaahay qudradiisa waaye wax adduunka horta dacayniga ma jirto buuq anaga fatahaad aad iyo aad u weyna anaga naga baxday laba sano nagu socotay sanadkii saddexaad ayaan iska xirnay anagoo waa ka baxdeen kalka baahidii waa ka baxdeen deheyno oo dalagii abuuranay intan waxaa nagu timid fatahaadii tuulada bayaxaaw ka baxday ilaa iyo haddana waana haysatahay meelan u baxsana ma laha afarta koono hubiga ayaa wadan magaalada markiin soo aadayna hataa wadadayni waxay noqotay hubiga dhexdiisa meelan ka baxna ma laha afarta koono tuuladaan isku celinonay nin kastoo oy waxa e alxamdulilah dadka barakacay waa jiraan laakiin waa ka gaarniyo loorar an aniga iska iska aruurani oo gurigaa noo yaaliya meeshii ama isha nagu nagu soo booqotay ayaan iskaga xirnay difaacaasaan galnay laakiin tuulada aan qabada barkain marka aad iyo aad ayaa anaga dhibaata xoogle ay noo haysa tahay dhibaatadaasna waxaan rabnaay dawladda hirshabeelle waxaan rabnaay inay gacan nagu siiso ama garab nagu siiso waxaan rabnaa hay-adaha samafalka en inay garabna siiyaan hirshabeelle iyo kan dawladda dhexe waxaan codsi aan udaysanayaa aan ka codsanaya aniga inay garab nagu siiyaan wixii lagu joogi lahay biyana aan feeyey biya ibir naga dhigay dalag ma hayno afar sano ayaa baahi tuulada ayay dareenkeeda asbuuxaaya baahideeda haysaay marka waxaan ka codsanaynaa hay-adaha samafalka iyo maamulka hirshabeelle waxaan ka codsanaynaay inay garab nagu siiyaan saddex bilood oo igjoojin ayaa jirto inay intaas nagu qabtaan marka waxaan codsanaynaay ummadda sidii masaakiiman agooman wiillaawe camoola waxaasaa tuulayaasha ku nool waxaan ka codsanaynaay ummaddaas masaakiimanka oo meel aadi karin ninkii lexdiisana xataan tahay meel waaba aadi karaaye ninka oo masaakiinka ah inay wax la siiyo intaasaan ka codsanaynaay dawladda iyo waxaan ka codsanaynaay hay-adaha samafalka ah intaasaan ka codsanayna ugu dambeyn guddoomiyaha tuulada rakhayle cumar guudle ibraahim mustaf ayaa ka codsaday cid kasta oo garab istaag u sameyn karta dadka ku nool tuulada in gargaar deg deg ah ay la soo gaaraan maaha markii ugu horreysay oo tuulada rakhayle uu fatahaad ka sameeyay webiga shabeelle saameynna ay kasoo gaarta tacabka dalagyada kala duwan ee tuulada iyo wax soo saarka beeraha